qaybaha kala duwan ee ganacsatada iyo bulshada ku nool magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in dhaqaalaha magaaladaasi uu halis ku jiro waxa ay sheegeen in gebi ahaan suuqyada magaalada uusan ka jirin dhaqdhaqaaq la taaban karo wax welibana ay cirka isku shareereen qaar ka mid a ganacsatada iyo bulshada ku dhaqan magaalada ayaa ka warramaya dhibaatadan iyagoona tilmaamay in ganacsiga uu u xiran yahay madaxda maamulada ay shisheeyuhu ka dhisteen dalka ficnay suuqa laakiin sanadadii dambe xoogaha indhow isku qabsada xoogaha waddankii maaqaan dhaqaale xumna waa jirtaa wixii waxoolihun waa imaanayaan wax soconaayana ma jirto xoogaha dhaqaale daraana jirto marka taasaa jirta markaa waxaa la is odhan karaa dee waddankii waa ujeedaa dee indhow indhow isku qabsada wax hadda la odhan kara hadda ma sheegi karno laakiin xoolihii la keenaayana waa waa wixii ma soconayaan dadka aad bay waxaad u badanayaan laakiin maxaa dadka xoola ma lacag ma haystaan dadka hadda waxna xoolana ma jiraan wax ganacsigu adduunko dhanbu horta hoosu dhacayo waa ogtihiin laakiin boosaaso iyo puntland ganacsigeeda iyo soomaaliyaba hadda waxaa moodaa dad yar inay ku soo ururdhay ganacsigu ku soo ururay dadkaa yarina waxaa moodaa inayan u turayn dadkii masaakiinta ahaayo hoose hadde waxa weeye waxay lacagtii ku ururdhay qabqablayaasha madaxweynayaasha lacag soomaaliyana ma haysanno waxa weeye dadka danyarkaaye aad bay u liitaan si kastaba ha ahaatee cabashooyinka xooggan ee ka soo yeeraya dadka ku dhaqan boosaaso ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli ganacsiga magaalada boosaaso iyo dhaqdhaqaaqeeda uu aad u hooseeyo iyadoo bulshada kala duwan ee ku ganacsada halkaasi ay bilooyinkii lasoo dhaafay mudaaharadyo ku muujinayeen dhaqdhaqaaq la'aanta sicir bararka iyo canshuur xaddhaaf ah oo meel ay u socota la aqoon ay sheegeen in lagu soo kordhiyey